shirkaan lagu qabday magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud iyo weliba intuu sahdareere loonku hadalay ku shaqeeyoowka nabadda reer ingiriisyowka iyo wada noolaashaha bulshada sidii lan ilaali lahayee shirkiya weliba haqaban qaabay culamaahudiinka caabud waaqa shirkiya weliba ku qeybgalay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ooya wehelyayana ooya wehelyayana wasiiro xildhibaano ku tirsan galmudug iyo qeybo shirkidisan ee bulshada gudoomiyaha degmada caabud waaqe muxiyadiin aadan weli iyo weliba uu sahdhawaayay in wali hakubaha shirkaan iyo ku shaqeeyi doonaan sidii lan heliisii lahayee beelo meelasay wada degawa anoo ka hadlaya afka maamulka degmada waxaan caddaynaynaa inaan la shaqayn doono insha allahu tacaala ciddii loo xilsaaro hawsha ayada ah oo aan rajaynayna inay meeshaanba ka soo bixi doonto hadduu alla idmo waa wax lagu farxo waa soo dhoweynaynaa waa ka qayb qaadanaynaa culamaudiinka mar labaad baa uga mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayr odayaalka dhaqanka oo ku qeybgalay kulanka iyo waliba dhiniinkiishayo sheegana inay taageerayaan in shirka lahakusaara natiijo faylan waxaan rajaynaynaa meeshaan meel inta laysugu yaha lagu kala tashay inuu una noqonin laakiin bulshadu waxa anfacahaya adduunkooda iyo aakhiradooda halkaan ay uga tashadaan aysan ahayn wax culuma ku dul yeerinayso wax gooni ay wadatana aysan ahayn qodobka kale wuxuu ahaa xoojinta amniga dabcan amnigu waxa weeyaan in ama wax dhacay laga daba tago ama wax soo socda laga hortago muhiimadiisuna intaasay kusoo ururaysaa kolley dabku dadku wada fahmayaan waxaan rajayn doonaa go'aanka hadduu noqon doono kuwo bulshadu xil dheer ay ku noolaato waxaan codsanayaa waxaana daabbihin doona ugaaska iyo culamaa udiinka iyo maamulka degmada haddii alla ilmo insha allah bidnillaahi kariim cid kasta oo hawshaan bulshadan wax ka qabatay ama hadda ka qabanaysa waan soo dhowaynaynaa annagu waxaannu ka mid ahayn odayaasha golaha guurtida waxaan weynay maqan iyo fulin labadaba waa weynay waxaan marka leenahay sida halkaa wax loogu qaray qabiilow arrintaa ha loo istaago yaan la sii dayn ha la qabto waan soo dhowaynayaa amnigiisaan soo dhowaynayaa
sida ay ma garanaysaa ay u soo dhigeen oo in la wada tashado oo wax la wada qabsado oo hadduu oday yahay iyo haddii maamul yahay iyo haddii culummo uu yahayba loo istaago danta beesasade waan soo dhowaynaynaa anugu ayidahayaa anoo afka odayaalka ku hadlahaya wixii ummadda wax u qabanhaya oo khilaaf bixin ah khilaaf bixintuna waa kow haddaan khilaafka la bixin waxba ma hagaagayaan boqolkiiba sagaashan waxaa ka dambeeyaana waa midnimo sida dadka qaarba ku hadlay
inka dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmuduga cali daahir ciid oo kulanka hadalku jeedi iyo waliba uusoo sheegay in muhiimata in lagu shaqeeya is-cafinta bulshada soona ka baaqay in la ilaaliya nibada shirkan waa soo dhoweynaynaa iscafiska maanta culummadu ay horkacayso waa soo dhowaynaynaa muhiim gaar ayuuna yahay culummada awal kaalintoodii waa ka gaabiyeen xaqiiqdii laakiin maanta waxaan ku faraxsannahay inay soo abaabuleen oo hawshaan hormuudkaw yihiin boqolkiiba boqol ayaan aaminsanahay inay ku guulaysanayaan sababtaa waa dadka keliya laga haybaysto dadka keliya mataqaanaa deegaankan weligoodba badbaadin jiray maanta aniga badbaada iyo midnimo ii muuqataa qodobka kale aan rabo dadkeenaan reer cabudwaaq in lagu niyad samaado waxaa weeye amni darre la sheego marka soomaaliya loo fiiriyo amni darre la sheego cabudwaaq ma taal qodobka ugu dambeeya waxaa weeye qofka shakhsiga ah ee waxdila wartolow yuusan noqon qabiil yuusan noqon ha noqdo qof shakhsiya hebel oo wax dilay yuusan noqon ree hebel baa wax dilay hebel baa wax dilay in la yidhaahdo